بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قبلنا عشر كي كوبي صدنادي كتابك أبي شجاعة وحن سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير وزدنا علما أما بعد باب كان وحا وكهلا يا باضدة باب اللقطة باضدة iyo xukunka ay leedahay baadidaasi sidaynu marar hore soo tilmaannay dad iyo dunyaba way noqotaa dad iyo dunyo labaduba baadida way noqdaan baadida dadka iyada wuu dambaysiinayaayoo fasal gaar ahoo faslu laqiid ayuu ku sheegi doonaa baadida dunyadana wuu soo horraysiinayaa baadida dunyadu waxa ay u qaybsantaa mood iyo nool wixii mooda ee aan nool ahayn dee dabcan noolku waa xoolihii noolaae abucayneynka ahaa kaa waxaa la idhaahdaa alluqada waa eray bixinta fiqiga si aad ula qabsato baadida xoolaha luqada la idhaha baadida markaa moodkana ama lacag ha ahaado ama raashin ha ahaado ama bagaash ha ahaado baadida wixii mooda iyadana aad waxaa la yidhaahdaa luqada cafwan xoolahana waxaa la yidhaha adaalla xooluhu waa adaalla wixii markaa moodana luqada la yidhaha waa wax dhacay wax lumay iyo wax dhacay wax had iyo jeer dhacaa waa wixii dee mooda waxa lumaana waa xoolaha waxa ambadaana waa dadka marka dadkana waxaa la yidhaha laqiid laqiid luqada daalla luqada waa baadidii moodka ahayd daallana waa tii xoolaha laqiidkuna waa kii dadka mashruuciyadeeda iyo in markaa dee wixii baadiya la qaado qofku shuruudahan marka laga helo in baadida qofkuu debero o uu qaaduu daryeelo waa midh diintu sheegtay qur-aan iyo xadiisba qur-aanka ilaahay waxa uu ku yihi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan cala albiri waataqwa samafalka iyo alla kacabsiga isu kaashada walaalka ayaa wixii siiyoo dayacan aada u daryeeshaa waa samafalkii waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd dadka muuminiintii waa gacal buu lahay gacal waa kuwo isxiga oo isdhammaystiraya marka qofku waxaa la ogsoon yahay uu waxwaayo larhkii lexejeclada iyo ladaadyadeediiba aada ugu kaca markaasuu ismadax maraa markaasuu salaada ku yoolbaaraa oo uu idhaahdaa bal inuu halka aad ay kaaga luntay si aad u xusuusato caalim culimadii hore ka mid ahaa inuu imaam maalik ahaa waan filaya ayaa nin baa u yimid isagoo kurbaysan kolkaasuu leeyahay waxaan waayey baadi noocaa iyo noocaas bal tuko buuhi horta tuko ninkii wuxuu u qaatay inuu leeyahay bal warwarkiiyo walaacu ha kaa yaraadee tuko isna xigmad kale uga jeeday mar alla markii uu salaadii galay buu shaydaankii baadidaba waxaa kaga sii daran inuu qofka salaada seejiye isaga shaydaanka ayuu xusuusiyey markaasuu yihi soo adigii alaabtii halkaa iyo halkaa kaga yimi intuu in markii uu salaaddii soo dhamaystay buu ihi iska raalleh waan xusuustee isna intaasuu la doonayey kastaba ha ka ahata qisadu hadday haabit tahay u dhaqaajiyo waxa markaas runtii qofkii aad ka jaraysaa markaad wuxu soo hesho kurbadaa iyo dareenkaa kolka taasi asalkeedu xagga qur-aanka waa ka xadiidkana xadiidka saxiixa bukhaari iyo muslim ku sugan ayaa macnaha tilmaamaya rasuulka waxa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam baadida siila dahabkiiyo lacagta leh kolkaasuu ihi icrif wikaa'aha wa cifaasaha weelkeeda iyo hilaygeeda labadaba baro macnaha kolkaad baadida hesho dahabkiiyo lacagtaa si gaara loo weydiiyey ta xooluhuna way dambaysaaye horta shayga ay ku jirta iyo waxa afka kaga xidhan labadaba si fiican u garab uma carifaa sana sanad yaboohi fain lam tacrif fastanfiqha qofkii haddii aada weydo lahaa sanadkaa kadib adugu waad iska isticmaali kartaa waltakun wadiicatan cindak fastanfiqha markaa dee iska isticmaaloo ammaanaha kugu ahaato fain jaa-a aalibuhaa yowma min addahri faaddiha ilayh intood iska isticmaasho waxaad niyootaa inaad bixin doonto marka qofkii lahaa wakti wakhtiyada ka mid a hadduu yimaado dee u magdhow oo si xadiidku saasuu ku jawaabay riwaayo kale waxay ahayd fain jaa-a saaxibuhaa wailaa fastamtic biha hadduu qofkii lahaa yimaado u magdhow haddii laba waayana iska isticmaal baadidii marka asalkeedu baadida waxaa loo qaadayaa in qofku uu walaalkii u hayo marka la waayunbaad isticmaali kartaa laakiin sidii habeenkii dhawaysa aynu ka soo hadlaynay baadida marka aada hesho macnaheedu ma aha kanzun min kunuusi illaah inaad heshay maal maalka ilaahay ka mid a oo in lala aamuso ku habboon oo adigana dhibku haye dhibka hayay uun lagaa fujiyey saa ha u fahmina waa xoolo walaalkaa uu leeyahay mudanna in aad markaa adigu horta yaboohiso oo qofkii lahaad la raadiso baadida haddii laga helo dhulka cadowga qolada xabaddu inaga dhexdhacaysee gaalada ah iyadu markaasay kanzi noqotaa iyo maalaad heshay leannahu cadowga xoolihiisaba inaad dhufatood ka qaaddo ilaa naf iyo maal isu bixin mayno qolada in dagaalamayne ayay ahayd marka wixii baadiya halkoodaa laga helo iyaga cidina yaboohin maysa waad qaadanaysa ta laakiin yaboohdan iyo nidaamkan iyo axkaamtan lihi waa baadidii dadka muslimiinta ah ee dhexdooda ku luntay waxaa iyaduna xaalad gaara leh baadida xaramka oon filaya inuu sheegi doono iyadoo waxaa loo qaadi karaa uun inaad yaboohiso laakiin inaad qaadato baadida xaramka ku lunta marka dambe ma milkii karti luqadadeeda iyo baadideeda lama qaadi karo ilaa limunshidiha qof yaboohinaya unbaa qaadi kara marka baadida arrinkeedu waa sidaas wixii ambada iyo wixii lumada waxa uhi waidaa wajada luqadatan marka uu shay baadi ah ka hela fii mawaatin meel aan cidi lahayn oo iska qarfo ah aw dariiqin ama waddo ummadda ka dhaxaysa falahu akhduhaa wuxuu heli karaa inuu qofku qaado aw tarkuhaa inuu iska daayana wuu heli karaa wa akhduhaa inaad baadidii qaaddo awlaa min tarkihaa ayaa ka wanaagsan ka tegiddeeda inaad qofkii muslimka ahaa ee lahaa usoo qaaddood u daryeesho baa ka wanaagsan inaad ka tagto in kaana calaa hiqatin hadduu ku kalsoon yahay qofkan qaadayaa min alqiyaami bihaa ilaalinteeda min alqiyaami bihaa habaynteeda inuu daryeelo oo aanu cunaynin oo uu yaboohinayo xaqeeda uu marinaya hadduu ku kalsoon yahay haddii uu markaa taa ka warwarsayn ha iskaga tago qofku qof aamina marka uu yahay oo naftiisa ka adag oo aan hungurigiisu iyo afkiisu u sansanqanaynin inuu cuno markuu qofku yahay qof naftiisa ka adag labadan xaalaa u bannaan inuu ka tago iyo inuu qaado qaadideedaa wanaagsan haddaad waajibkeeda marinayso oo ah ilaalinteeda yaboohinteeda iyo qofkii inaad la raadsato asalka marka hore xaaladeeda waa caynta in kaana calaa hiqatin hadduu ku kalsoon yahay min alqiyaami biha inuu uqumo uqumiddu macnaheedu waxa weeye inuu habeeyo oo uu xaqeeda siiyo sidee axkaamta sharcigu uu sheegi doono sidaasuu yihi marka iyadoo baabkan sidaa dee sharcigu udhigay la tixgeliyaana amnigay qayb ka tahay amniga aynu baadi doonayna aynu jecel lahay qayb bay ka tahay dadka walaalaha ee magaalada kula nool kolka aada ku aaminayso naftaada iyo maalkaaga amni kaama maqna laakiin haddaad uga warwarsan tahay dee kharashkuba wuxuu kaaga baxayaa waashmaanadeeda iyo ilaalinteeda iyo jeebad ku-xijinteeda ayuu kaaga kharash badani kaaga baxaya laakiin qofku marka uu ogsoon yahay dadka meesha kula nooli inaanay dad xaaraan cuna ahayn oo ay wixii u keenayaan dee xalaal cun yihiin cafwan oo ay wixii u keenayaan marka ay soo helaan runtii nooc deganaanshaa buu helayaa nooc deganaansha ah mar hadday dad xalaal cuna yihiin waay arrin kaleu marka ka warramay haddaba axkaamta iyo nidaamka islaamku u dhigay baadida wuxuu ku yihi waidaa wajada waidaa akhadahaa markuu qofku baadidii qaado rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee wajaba calayhi waxa faral ku ah oo islaamku uu faral kaga dhigay sida xadiidka saxiixa inu akhrina ku sugan an yacrifa sittata ashyaa lix arrimood oo baadidu ay leedahay waa inuu qofku horta aqoonsadaa si aan loogu hoosgelin karin yaboohda isla markaa qof aanu lahayn qof aan alaabtan lahaynna aanu u qaadanin horta isagu ha ka dhergo wixii tilmaamaheedaa lixdan shay waa inuu gartaa wicaa ahaa weelkeeda iyo wa cifaasahaa weelka ay ku jirto waa laba erayo isku macnaa wa wikaahaa waxa afka kaga xidhan wa jinsahaa nooc qaybta ay tahay maalka qaybta ay tahay ama nooca ay tahayba wa cadadahaa iyo tiradeeda wa wasnahaa iyo miisaankeeda intaasi waa muhiim qofku markuu baadi helo intan ha aqoonsado si ha dhowto marka uu idhaahdo alaab nooc alaab baan helay markuu idhaahdo noocaa iyo noocaas waxbuu ka biniixinayaa tilmaamaheedii qaar buu bixinayaa in badanoo muhiimana wuu la hadhayaa kadibna dadka ayuu ku kala saarayaa dadka sheegan doona ee soo bixi doona ayuu tilmaamaha ku kala saarayaa qofku waanay fiicantahay markeeda horeba inuu cid looga qaateenoo markhaatiyaala ogeysiiyo ama maamulka ogeysiiyo si ah dadka qaarkood baa iska muran badanoo marka la idhaahdo haddaba taanu haynaa taadii ma aha buuba iska dagaalamayaaba uu leeyahy waad iga qarinaysaae waa waxaygii waxaygii baad haysataa is dadka had iyo jeer baadida hele ku yabooha muran badanoo taasi ay ka mid tahay ayaa qabsata bal tilmaanteeda sheeg mee waa caynkaa iyo caynkaa caynka waayo haddaba taadii maaha oo tilmaamahaa ma laha ta aan hayaa maya waad haysaa waad isnasaqaysaa ogaan baad iigu diidaysaae alaabtaad haysaa waa taydi erge uu soo diranaya markaasuu qofkii leeyay ninkani alaabtaydiibu hayaae ha layga siiyo marka fiicanba dad markhaatiyahoo dee cidda uu had iyo jeer ka qaadayo maqaalka iyo warbixinta la dhagaysta inuu maaragtay oo haddii hadhowto la murmo dee kan warbixintii uu sheegay alaabtu tilmaantay leeda kala saari kara in lala ogaado marka wicaaga iyo cifaasku waa weelkay ku jirto ma shandad bay ku jirtaa ma kolayday ku jirtaa ma bogos bay yarbay ku jirtaa waxay ku jirto wikaaguna wax afka kaga xidhan afka de had iyo jeer ama suusadunbaa kaga xidhan ama badhamaa kaga xidhan jinsiguna ma waxa weeyaan alaabba ma dahabba ma lacagba cadadkuna dee wax waliba tiray leeyihin tiradiisa shaygan lacagta tiradeedii dahabka tiradiisii alaabta tiradeedii wasniguna shay inta badan alaabta waa la miisaamaa intaasoo dhan si fiican ha u garto taasi waa mid waaya sideebuu u ilaalinaya alaabtanna uula dhaqmaya ammaanadah wuxuu ku yihi wayaxfaduhaa wuxuu ku ilaalinayaa fii xirzi milihaa alaabtan oo kale meesha lagu ilaaliyo ayuu ku ilaalinayaa taasina waa masalo kale waxani waa baadi waa wax lumay odhan maayo oo debadda dhigi maayo haddii ay lacag tahay meesha lacagtiisa uu ku ilaaliyaabuu dhigi hadday alaab tahay guriguu dhigi haddii ay tahay wax culus oo kale oo aan la qaadaynin dee had iyo jeer alaabtaasoo kale meesha la dhigo ama daaradda ama wixii lamid a buu dhigi doonaa shay waloo alaabtiisa ka mid a halkii uu dhigi lahaa uu ku ilaalinayay ayuunbuu tanna ku ilaalinaya laakiin macnaheedu ma aha inuu nooc dayacaada geysanaya maaha ilaa wuxuu kala dagaalamaya waa inaanay alaabtani dayacmin marka dayacaadii buu ka ilaalinaya taasina waa muhiim weeye oo bani aadamka dareenka iskaga jiraa waxa weeye wixiisa inuu aada u daryeelo waxaa dadka kalena dee qofka ammaanadiisu liidataa nooc deedifayna uu ku yaro sameeyo taasaa loo diidan yahay shay walba meeshiisii ha dhigo haddii kaleo intuu qaado meeshiisii aanu dhigin dee waa sheegaama dhaafta wey adhow haddii ay ku lunto alaabtaas uma idaa araada markuu doono taballukahaa inuu iska qaato carafahaa sanatan sanad ha yaboohiyo sanad ayuu yaboohin doonaa waxaa yaboohdaa ka fursan karaa wixii xaqiiraata ama maal daayaca maalka la iska fududaysto iyo wixii yaro liita oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam sidii habeenkii dhawayta aynu xusaynay waxa u arkay xabad timiroo dhul taalla wuxuu lahaa haddii aanan ka baqaynin inay sekadii tahay ila sekadu nebiga ka xaraan bay hayde waan qaadan lahaa dhulkaan ka qaadan lahaa waan isticmaali lahaa halkaa waxaa laga faa'idaystay ilan timirtan itaal ay leedahayba waa maal oo waa ka nebigu tilmaamaya inay maal tahay marka xigmaddu uga tegey ma aha inay baadita laakiin waa inuu ka baqaya inay sekata marka inaanay wax yabooha u baahni waa yaboohin lahaa muu odhanin nebigu calayhi salaatu wasalaam masalada halkaasaa fiqi ahaan lagala baxaya wixii yar yarahe noocaas dee iminka isku mid ma aha boqolka kun ee aada hesho dhulka ka hesho iyo kunka iyo labada iyo waxaas qofka iska caadiga ah in laxajecladiisu aada usii kakanayn kunkiiyo labada ah jeebkunbuu yaro baadhbaadha hareerahana wuu eegaa dabeedna wuxuu dhaha wixii aan hayeyba wuu lumay iskuma hawlo ma yaboohiyo ma yaboohiyo tacabkuma galo laakiin boqolka kun waa laga yaabaa inuu yaboohiyo maalin iyo laba iyo wax noocaas marka shayga sii muhiimkaa ama miisaanka leh weeye shayga u baahanaya sanadka sanadka in la yaboohiyo u baahanaya wixii laakiin iska fudud ee iska sahlan isagu qadarka lagaga samri karo uunbay tahay kutubta mudawalaadku siday sheegayaan kutubta dhaadheer axkaamtusay ka warramayaan shay walba wakhtiga lagaga samri karo ee ugu room ayuunbuu yaboohinayaa oo dee iminka isku mid ma aha kunka dollar iyo tobanka dollar ama boqolka kun iyo halka milyan isku yabooh noqon maaya waa laga yaabaa midina inay sanad u baahato midina toban cisho iyadoo laga tixraacayo dadka xiisaynta adduunyada ay xiisaynayaan ay dhexdhexaadka tahy qofna soomaalidu waa kuwan yidhahda waa qof iska muhaniya oo isagu waxaaba aada uma sii shu-aysta wixii lumay iyo wixii isweydaarta naga daaba odhan ilaahay baa faxane qofna waxa weeye qof aada u yaro adag labadaa ka udhexeeyaa la eegaya muddada uu kaga samri karo dadka caadigaa waayahay marka uu doono inuu qofku waxan qaato horta yaboohda ha bilaabo yaboohda waktiga aad yaboohinaysaa ma aha goor aad wixii isticmaashay oo ay kugu baxday oo aad kala dirtay gedigeeda ma aha fatwada yaboohda goortaad soo weydiinaysaa goor aad ku shaahaysa ayay noqonin laakiin adigoo haya ammaanadii yaboohdeedii u baxa sanad yaboohi halkuu ka yaboohinaya calaa abwaabi lmasaajid masaajidada albaabadooda wa fi lmowdici iyo meeshii alladii wajadahaa fiihi meeshuu ka helay halkii uu ka helay alaabtan labadaa meelood buu ka yaboohin macnaheedu waxa weeye meelaha ugu roon ee ugu fiican xagga gaadhsiinta warka dadka muslimiinta ahi meelaha iclaamkooda iyo warbaahintooda ay ka qaataan bay ka mid tahay masaajidadu maadaamay ta idaacaday leeyihiin iyo barkulan dadka muslimiinta caam u ah oo qaybahooda kala duwani ay isugu imanayaan siiba jumcayaasha meelo kala duduwanay ka soo safrayaan marka albaabada maaha masaajidka gudihiisa lama ogola in wax laga yaboohiyo wixii adiga kaa luma iyo wixii ummad kale ka luma midna maaha inuu yaboohiyo imaamyada iyo mu'adiniinta qaarkood baad maqlaysaa isagoo istaagaya masaajidkii oo le war lacag baanu haynaaye ninkii laha u kaalay inaad adigu caynkaa tidhaahda maaha kii ay ka luntayna inuu yidhaahdo maaha lacag yaa arkay masaajidka dhexdiisa kii waxyaboohinaya lacagina weydiisanaya iyo kii baadii ay ka lunto iyo kii baadi inoo hela meelahanha loola baxa debadda lannahu waa howl kalaa lagu hayaa masaajidka inamaa buniyat hadihi almasaajid lidikri اllaahi tacaala wasalaati fiiha in lagu tukado oo ilaahay lagu xuso oo lagu khushuuco baa loogu talagalay marka albaabka masjidka sidaasuu u yidhi oo masjidka dhexdiisii ayaan la ogolayn in wax lagu kala iibsado in baadida laga yaboohiyo in dadku ay ku murmaan in dacwadii lagu qaado waxaasoo dhan lama ogola masjidka dhexdiisa iyo meeshii uu ka helay buu ku yidhi meeshii uu ka helay waxyaabaha iminka iska suuragala innaga waxaa ka mid ah waxaan la idhaha mass mediaha ama warbaahinta in laga sii dayn karo idaacadda iyo t v-ga iyo joornaalka iyo meeshii aad ka heshood boor yar ka taagi karto halkan alaabaan ka helay soo yar dhowee weliba bagaasha ama lacag baan ka helaye qofkii u baahdaa taleefonka ha igala soo xidhiidho dee maalintiiba waa laga yaabaa inay toban qof soo weydiiyaan oo tidhaahda ma aha alaabtaas alaabtaan hele raalli haw marka siyaabaha aad isku baraxaysaabay ka mid tahy sidan fain lam yajid saaxibahaa buu ku yihi qofkii lahaa haddii aanu helin alaabtii waad yaboohiso qofkii lahayd waad qofkii lahaa waad weyday kaana lahu wuxuu xaq u heli karaa qofkani oo uu heli karaa an yatamallakahaa inuu iska qaato inaad iska milkidaad heli kartaa ood iska yeelata alaabti bishardi damaan adoo magdhabi doona wuxuunaad niyoonaysaa qofkii lahaa markuu soo baxo alaabtan in adugu aada magdhowdo kii lahaa markuu idhaahdo baadidaa bariday baadidaydi baad heshee baadidaa bariday kolkuu idhaahdo waayahe waan ku magdhabayaa buu leeyahay inta kalena wuu iska sii isticmaalaya sida xadiidkaaba ku cad fain jaaa saaxibuhaa wailaa fastamtic bihaa buu nebigu leeyahy hadduu qofkii lahaa yimaado sii haddii kalena adugu iska qaado laakiin waa inaad dariiqadeeda sharciga ah aada marisaa baadidii markaa caynkaasay noqotay qaybaheeda iyo habka loo yaboohinayo iyo meesha laga yaboohinayo iyo goorta uu qofku qaadan karo waa sidaa laakiin dembiilaad noqonaysa haddii baadidii markaas heshada aada qarsataba oo qofku intuu la aamuso uu qarsado oo afartii arkayeyna markii uu dhulka ka qaadayay uu dhaahdo aamusa oo qaxwihiina iska qaata macnaheedu waxa weeye inuu xaday un wuu xaday dee kolkaa kol haddii kuwii arkayeyna yidhi waar waa baadi oo waa maal ilaahay idinkuna intaa ku shaaheeya dee anigana iga aamusa waxba ha issheegsheegine waa inuu xaday markaa qofka waayo baadida haddaba xagga haynteeda iyo maamulideeda la maamulayo iyo wadwadkeeda way kala duwan tahay iyo xataa baadi aan la qaadaynin baabuu sheegi doonaaba wuxuu ku yihi kolka waluqatatu baadidu waa imika daalladii iyo mood iyo noolba way isugu jirtaa imika moodkii iyo noolkii labadaba way isku qabtay waluqatatu baadidu calaa arbacati adrub waa afar qaybood xagga xukunka sharcigaa marka la eego afar qaybood bay noqotaabuu ku ihi baadidu axaduhaa baadiduna dee way iska badan kartaa had iyo jeer wakhtigan dadku fikirka iyo dawakhaada iyo deg deg uu iskaga badan yahay daryeelku wuu iska yaraan karaa marka axkaamteeda in la qaato oo qofku uu tixgeliya waa muhiim ilaa xalaal baynu doonaynaa mar walbe axaduhaa afartaa qaybood midkood maa yabqaa cala adawaam waa wax iska joogi karaya daa'imnimada oon waxba noqonaynin dee lacagta iyo dahabku maxay noqon doonaa waxba noqon maayana waa lahayn karaa maa yabqa cala dawaam waa wax aan dhibaata ku dhacayninoo aan xumaanaynin laakiin iska joogi karaya فهذا كائن صوشغني حكمه وأحكامتيسي فهذا حكم كائن صوشغني حكمه وتلبانتي وأحكامتي لقول دقمي وسائن صوشغني سائن صوشغنا محيا إلا يبوهيو مالها أنا لقى يبوهيو أدعتي لها إلا واينا وقفك إسكي ياشو إسكو نيون دورة كيلها مركو صابحين ومقنبه فهذا حكمه ده حكم كيسي ورها يساوي قيبت اللبعض والثاني baadida qaybteeda labaad maa laa yabqaa waxaan jiraynin weeye oo baaliyoobaya oo xumaanaya oo kharaabaya oo aan la istoorhgarayn karayn ka طacaami rab waa raashin qoyan xalwad baa la helay intaasoo waxa la helay raashinahoo bisiloo qasaaca oo dee taymkooda iyo dhaydka ay dhacayaan uu yahay mid go-an fa huwa kaasi mukhayarun waxaa la doorgelinayaa bayna aklihi inuu qofku iska cuno waqurmihi uu magnabo taas waa mid aw amase baycihi inuu iibiyo wa xifdi samanihi lacagtiisana uu xafido labadaasaad khiyaar u leedahay kolkaana shaygan masalan waa wax baaba-ayoon jiri karayn inaad iskaga tagtaa waa halkeeda laakiin haddaad qaado dee iyabohaba lama gaari kartida wuxuu u kharaabaya waa raashin qurhmaya wax dhacaya weeyaan waa wax sillanaanaya oo midhihiiya wixii lamid a marka labada arrimood aad heli kartaa waxa weeye inaad iska cunto oo dabeedna aada dee yaboohdiina bixiso aad tidhaahda halkaasaan alaab noocaasa ka helay aniga ha la iisoo doonto yaboohdii mar walba waad samaynaysa laakiin waad iska cuni adunbaa ile magnab markuu qofkii laha yimaado iyo intood iibiso inaad kaashka hayso ama cun ama kaashkiisa hay laakiin islaamku ma ogola waxa la yidhaahda sagagarnimada iyo siloonka iyo maalka in la dayaco dhaqaaluhu kaalin muhiim ugu jiraa dadka muslimiinta ah dhaqaaluhu in lagu ciyaarana lama ogola in xoolaha la dayacana lama ogola laakiin waa inaad dar yeeshaa waxaag iyo waxaa dadka golaalahaaba inaad ku xisaabtantaa inaad dar yeeli karto labadaasaad kala dooranaysa bayna aklihi wa qurmi qurmigu waa magdhawgi inaad cunto dabeedna tidhaahdo waan magdhawi aw baycihi wa xifdi amani inaad iibisaad kaashka hayso maxaa labadaa ka dhexeeya dee labadaa waxaa ka dhexeeyaa waxaa weeye inaad iskaga tagto ama aada wixii hayso ilaa intuu baaba-ayo taasina xal maaha waxba maad kordhinin intaad alaabtii qaado inta ay dhacaysay haddaad iska hayso wathaaliu baadida saddexaadna waxa weeye maa yabqaa wax joogi karaya bicilaajin haddii la habeeyo cilaajku waa dawadawayn iyo shafshafayn iyo hagaajin haddii la hagaajiyo wuu iska joogayaa ka rutabi waaba timirtii timirtii iyo cinabkii iyo midhihii kale ee masal intoo la casiro oo la maroojiyo oo warshadda aada geyso ayaa sharaab iyo sabiib baad u hayn kartaa ama timir iyo dee wixii ka soo baxay ayaad uhayn kartaa waa raashin intoo la hagaajiyo iska joogi karaya kaasina waa qayb kale fa yafcalu lmaslaxata sida dantu ay ku jirtaa buu qofku yeeli doonaa markaana ha dayicina sida dantu ay ku jirto un yeel oo sida dantu ku jirtaana maxay ti min baycihi inaad iibiso wa xifdi amanihi lacagtiisana aada hayso waa mid aw tajfiifihi wa xifdi ama inaad qallajisood sidiisa ku hayso tajfiifku waa qallajinta xifdintuna waa ilaalinta labaad heli kartaa ama saddexba aan idhaahno inaad iska qaadato waad heli kartaa waxaa horta dee ka horeynaya inaad iibiso oo lacagtiisa aada hayso ama aada dar yeesho oo aada qallajiso oo aada saa ku istoorgarayso labadaasi waa mid yaboohi qofkii la hadduu soo bixi waana adigu iska qaado saas wey laakiin isku day bal in cayntiisu ay sii joogto haddii aanay taasi suuroobayna iibi ama iibi ama hagaaji sidii uu ku dhigmi lahaa haddii cidi soo bixi weyda waad qaadan kartaa taasi way u taallaa mar walba kaasina waa qaybta saddexaad waxa uu fa yafcalu wuxuu samaynayaa almaslaxata sida dantu ku jirta oo ah min baycihi wa xifdi amani inaad alaabtan uu qofku iibiyo oo lacagta ilaaliyuu dhigo aw tajfiifi ama inuu qallajiyo wa xifdihi shayganna uu ilaaliyo aad meel un dhigto dabeetna aad isila xumaan maayo kolkaasoo adigan hagaajiye waraabicu shayga afraad intaa hore noolkiibuu ahaa moodkiibuu ahaa moodkii wuxuu u qaybsamay kaashkii dhigmayey iyo raashinkii aan dhigmaynin sidaasaa xukunkoodii uu noqday xagga sharci ahaan wixii abuucaynaynka ahaa ee noolka ahaa ee xoolaha ahaana isaguna waa labadan qaybood labadan qayboodee soo socda ayaa xoolihii ay u qaybsamayaan labadaa qaybood oo ah xoolo xayawaanka iyo bahalka dugaagga iska celinaya waa la iska dayn iyo mid aan iska celinayninoo la daryeelayo labadaasunbuu isna u qaybsamaya waxa u ihi war raabicuka afraad waa xoolihii daalladii weeyi baadidii hallowday weeyi maa yaxtaaju waa wax u baahan ilaa nafaqatin in la raashimo in isaga laftiisiibaa dee wax dhigmaya maaha oo waashmaan qura loo dirayo laakiin waa wax noolo ah oo u baahan in la baadiyo biyo la siiyo kal xayawaani waaba xoolihii noolaa geelii adhigii lo-dii ugaadhii digaaggii wixii nooca ahaa ee la dhaqan jiray oo dhan weeyi baadida luntay wa huwa darbaani buu kuhi waa laba qaybood haddaba baadida noolku baadida xooluhu waa laba qaybood xayawaanun laa yamtanicu binafsi xayawaana naftiisa difaaci karayn ka ku xigaana waa maxay waa ka kale uu kuhi wa xayawaanu yamtanicu binafsi iyo xayawaan naftiisa difaacaya labadaa qaybood weeye xayawaan naftiisa difaacaya iyo midaan naftiisa difaaci karayn difaac way iska wada leeyihin inta badan xayawaanku sida bani aadamkuba difaacu leeyihi midba si uu isku difaacaba midbaa orod isku difaaca oo dee fardaha iyo wixii lamidii marka ay dhababaca ku dhuftaan wuu iska hadhi doonaa xayawaankii soo daba cararayay iyo deerada iyo garanuugta iyo ugaadhaa dheeraysoo dhan iyo dee xayawaankii duulayay shimbiraha qaarkoodoo duulaya oo dee la dhaqdo xayawaanka qaarkiina xoog buu isku difaacaa sida geela iyo dibida iyo wixii la mid ah bahalka xoog bay iskaga difaacaan marka waa xayawaan yamtanicu binafsi baa la ydhaha kaa laakiin arigii iyo wixii markaa iska itaalka daraa iyo digaaggii iyo dee kuwaas waxba iskama difaacayaan waa kan uu soo horreysiiye xukunkiisa xayawaanun laa yamtanicu binafsi laa yamtanicu binafsi waa xayawaan aan bahalka iska difaaci karayn wixii kusoo dhaqaaqaaba wuu ku habsanaya ari xaggu dacawo ka tegi ama waraabo uu ka tegi ama digaaga dee bisad hesha fa huwa qofkii qaaday mukhayarun waxaa la door gelinaya haddaba mar hadduu helo xayawaanaan bahalka iska celinayn kol haddaad hesho oo aad u aragtay inuu baadiye maaha inuu foofay wixii oo iska foofay ha soo urursan inaha odhanin waa baadi dadka ilaahay buu u daaqayaa kaas laakiin waa wax lumay waxaa laga hadlaya fa huwa mukhayar qofkii waxa uu kala dooranayaa bayna aklihi inuu cuno waqurmi amanihi lacagtiisa u magdhabo taa waad heli kartaa waar ha la ogaado hebel iyo hebelow markhaatina in loo sameeyo riwaayooyinka qaarkood waaba sheegayaan wixii aada qaado ee baadiya inaad markhaati u samayso waa fiican taha riwaaya kusoo aroortay taa laftigeeda marka waxaad leedahay war wixii waa kaasoo waan qaadaye dee waan magdhabi doonaa cunaya la socda aw tarkihi iyo inuu qofkan iska daayo cunidda oo aanu cunin watatawuci uu ugu tabaruco bilinfaaqi calayhi bilinfaaqi calayhi inuu xoolahan quudiyo taasina waa tu labaad aw baycihi ama inuu iibiyo waxifdi amanihi lacagtiisa hayo waa saddexdaa marka aada hesho xayawaan abuucayneenahoo noola oo adhigii lo-dii maxaanku idhahdaa waxyaabihii iska daciifka ahaay o dhan ee bahalku cuni karayay kolka aada hesho ama shaygaa isagaa iska hay oo sidaa dadkeennu u badan yihi atatawuc bilinfaaqi calayh waad hayn doontaa marka ilaahay waxaad ajri kaga dooni doontaa inaad neefkan isagaa calfiso oo aada daajiso oo hadduu doono muddada ha iska joogo oo ha isdhalo oo qofkii haasbaa ugu hay ama intood iibiso haddaad hawshiisa ka bixi weydo oo aanaad u helaynin waxaad ku qoodiso sayladda gee saddex hayntii adhiga ahayd hedasha mar haddaadan hayn kari hayn karaynin isleedahayna deg deg u heli mayso sida ciddii lahayd saylada geeyoo iibi tuulada aada joogto dabeetana kaashka hay markhaatiyaalna u sameeyo yaboohi taasina waa baycihi wa xifdi amani midda kalena waxa weeda inaad adugu ama iibsato ama qalato saddexda dariiqaba bannaan nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyey baadidaas iyada ah ee xoolaha ayaa la weydiiyey kolkaa wuxuu yihi khudha fa inamaa hiya laka aw liakhiika aw lidi'b bal baadida ariga ka warran baalay markaasuu dee saddex waa mid un in aada adigu qaadato iyo inaad walaalkaaga ay ka luntay u qaato iyo inaad bahalka u dayso eeg nebigu siiro cajiib wuxuu ugu sheegayaa qofka dee saddexdaa waa iyama qofka markaa si ufuqiisu garaadkiisu uu sarreeyo masaalixda iyo maqaasidda islaamkala yaqaanaa saddexda iyamuu dooranaya dee u ama walaalkaabaale buuli ama adigaa yeelan ama bahalkaa yeelan bal saddexda ma isugu kaa mid baa mise way kala duwanyiin adaa lagu dhiibay dee way kala duwan yihinoo ta bahalkumaad inaga daynaysa ilaa bahal xoolay noogama baahna marka macnaheedu waxa wey kollayba soo qaado ama qaado ama kii lahaa uhay xadiidka siduu kuugu bandhigaya nebigu waa sidaa bal baadida geela ka warran baa layihi kolkaasaa wuxuu hi maa laka walahaa maxaa idinkala galay adigiyo geela maxaa geela maxaa kaa khuseeya fadacha daxaa buu iska daa fa ina macahaa xidaa'aha qanjaafulaheedii iyo cagteedii ballaadhnayd ee saxraaga ay ku gudbaysay ayay iska wadataa wa siqaa'ahaa sibraarkeediina way iska wadataa oo dee waxaa la yaqaanaa geelu had iyo jeer marka uu biyaha cabo dee toban iyo shan iyo toban biyolaan u dhiman maayo muddo dheer buu iska qabayaa kalka geelu waa dheeryahay sidaani raafyalahan iyo loodan nugulka ah nugul bay idhaahdaan soomaalidu ee markiiba bakteeya biyo u bakteeyama markaa nebigu waxa uu leeya wasiqaaha taridu lmaa dee sibraarkeedii bay iska sidataa biyaha iskaga aroori wa taakulu shajar geedkana waa iska raamsan xataa yajida rabbuha ilaa qofkii lahaa uu helo halkaa iskaga tag buuli baadida arigana dee qaad weeye waxa uu ku uhi wa xayawaanun kal kaa hore xayawaankii itaalka daraa soo arag saddex arrimood baad u door qaadanaysa ka kalena wa xayawaanun yamtanicu binafsi xayawaan difaac galaya weeye ama orod isku difaacaya ama xoog isku difaacaya ama duulimaad isku difaacaya fa in wajadahu qofku hadduu ka helo fi saxraa'i meel cidlo ah tarakahu ha iskaga tago meelaha had iyo jeer xoolaha loo foofiye geelu daaqee ayga ah haddaad ka hesho dee waad iska dayn waxaa iska suuragala in halkan lagu soo foofsaday waxaa kaloo iska suuragala inaanay tuugbay selina qofkii lahaa baadidoonkii uu ku helo kaxaynta aad kaxaysaa waxay keenaysaa halkii uu neefkani aanada u ahaa ee laga raadinayo laga baadi doonayo inaad ka majara habaabiso adugu laakiin halkaa loo filayey xaggaa hilaacu ka baxay ee uu markaas u kacay baaba laga yaabaaba in laga soo helo halkiisaa iskaga daa saxraag waa bannaanka wain wajadahu hadduu ka helo silxadari meel iska oolinahoo dad badani yaallana fa huwa mukhayarun qofkii waxaa la doorgelinayaa bayna alashyaai alaaati fiih saddexdii shay ah aynu soo dhaafnay oo ah inu inaad iska qaadato iyo inaad haysood calfiso iyo inaad iibisood kaashka hayso saddexdu waa kuwaa marka xadar iyo saxraa saxraaguna waa meeshii cidlada ahaydee xoolu u foofayeen halkaa iska daayo ha qaaden laakiin haddii meel oolinahoo beeshu ay ku badan tahay neef dhex cararaya aada aragto oo baadi ah inaan u foofina uu baadi yahay oo uu lumay baa muuqanaysa markaa neefkii qabo oo dee yuu ka lumin qofkiie u ilaali intaasuu markaa madhab ahaan ay ku dareen laakiin baadidii geela caam ahaan sidaasuu xadiidku u sheegay tii arig iyo tii geela saasaa loo kala qaaday markaad is leedahay neefkani ama tuug baa kaxaysanaya ama bahal baa cunaya kolkaa waa la qaadaya laakiin haddii aad is leedahay qofkii lahaa uu helaya dayacmina maayo waa la iska dayn wain wajadahu fi lxadar xadarku waa meesha oolinka ee beeshu taallo ee la yaallo ee dhulka camiran hadduu markaa halkaa neefku joogo fa huwa mukhayarun bayna alashyaai alaaati fiih saddexdii arrimoode xayawaanka hore inagu soo horumaray ayaad kana u khiyaar leedahay inaad qaadato inaad iibiso iyo inaad neefkii raashinto midhka xusidale waxa weeye halkaa hore wuxuu ku uhi wa tarki wataawuci bilinfaaqi calayh neefkii marka aada raashimayseed baadiya biyo siinayso waxa uu tilmaamay sheekhu in loogu tatawucayo oo loogu tabarucayo laakiin gar uma lihid inaad goordhowta ku doodaad tidhaahdo tacab sidaas soomaalidu idhahdaan neefkii waanu haynaa baadida annagaa hayno inoo aanati intaasay adiba kore dhashay intaasaanu haynay tacabkii dhig haddii kalema qaadanaysi haddii aad ku doodo tacabkaa yeelan maysid ilaa meesha garjileed iyo gartii xananka iyo xadaafiirta lahayd laguma hayo sharci baa lagu hayaaye waxaa la isweydiinayaa markii aada qaadaysa ma inaad wax ku heshaabaad u qaadaysa mise inaad walaalkaa u hesho heshiiskan se agreementka iyo heshiiskan yaa kula saxeexay ah neefkii inaad raashinto oo aad wax ku raadsato yaa kula saxeexay heshiiskaa maadaama aan lagu ogolaanin oo laba dhan mid laga saxeexay aanu ahayn wixii maalgelinahee neefkan aad ku samaysay ilaahay agtiisuu kuu yaalla ha iska luminin ha iska luminin marka aada sideedaba wax doonayso waa in cidda aad ka doonaysaa ay kula qabuul garaysay ama wakiilkiisii kula aqbalay laakiin wixii aad ku bixisay waa tabaruc iyo ajri baad ka helaysa toban buu isdhalay soo maaha adigu waad u dareerinun ciddii lahayd markay timaado maxaa kugu xidhxidhay kii lahaa wuu yimide walaalkaa baanu ahaaye marka horena tacaawanu cala albiri bay ahayd baabkeedu waa cuquudda iyo mucaamalaadka mucaamalaadka samafalka weeye han idhaahna mucaamalaade caqad maaha la gale waxa weeyaan wada dhaqanka samafalka uu ku jiro haddii aad qof ammaano uhaynayso haddii aad qof wax ergisaynayso haddii aad qof wax maal siinayso haddii aad qof baadi u qaadayso waxa weeye la dhaqanka bulshadu ay wada dhaqmayso ee walaaltinimada ku salaysan weeye sade qofkaba waxagii aad u amahaynayso inuu sanad u haysanayo ugu shaqaysanayo oo kale marka tanina tacabaad u gashay wey tatawuca mooyaane iyada isagu wuxuu ku siiyo mooyaane mir baynu iyada soo marnay baabuljucaala baabkii baadifadda maxaynu ku soo marnay haddii qofkii uu isagu tawaabuco u idhaahdo war baadi noocaasoo geel baa iga maqan mid lacageed baa iga maqan qofka keenaa intaasuu leeyahay tiruu cayimay markaa wuxuu leeyahy qofka keena baadidii nooca nooca ahay intaasuu leeyahay heshiis buu galay qofkaasi heshiiska darafkiisa kalena waa ka baadida haya dee waad soo daahiri uun intaad soo daahirtuun baad odhan doontaa alaabtii iyo wixii kaa lumay waa kan wixii aad ku yaboohdeed heshiiska ku gashay keen almuslimuuna calaa shuruudihim buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku yidhi dadka muslimiinta hadday wax ku heshiiyaan ay shuruud dhigtaan waa in la fuliyaa taa iyo tan ha isku khaldin taasi wax heshiis lagu galay bahayd laakiin tan heshiis laguma gelin marka wixii kaaga baxay waa tabaruc wuxuu qofku ku siiyaana waa xalaal maa jaaaka min hada almaali min gayri ishraafin fakulhu hanii'an mari'a cumar buu nebigu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam oo kamaa qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam xoolahan wixii lagu siiyo ee walaalahaaga muslimiinta ay ku siiyaan adigoo aanu hanqal taagaynin oo aan maaragtay lahayn ana haahuna anna way kan iyo ii dhiiba adigoo aan lahayn wixii lagu siiya lagu garta iska cun isagoo hunguri mar leh faslun fasalkan waa baadidii dadka waa qofkii ambaday ama qofkii la tuuray ayuu halkan ku hadlaya laqiid waa ilmihii yaraa weeye ama ha ambado ama mid dariiq lagu tuuray ha ahaado ama mid hooyadii in qaxoontigii kaga carartay ha ahaado intuba way iska dhici karaa waa ilmo yaroo la helay un waidaa wujida laqiitun ilmo yaroo la helay kolka waidaa wujida marka la helo laqiitun ilmo yar biqaaricati ariiq wadada bartankeeda haddii laga helo fa akhduhu ilmaha yar in la qaado wa tarbiyatuhu in la koriyo oo la barbaariyo wa kafaalatuhu in la xil qaado waajibatun cala alkifaaya waa waajib kifaaiya ummadda qayb ka mida bay waajib ku tahy macnaha waajib ummadda o dhan wada saaran weeye qayb ka midi hadday inaga rido faralka ah wuu inaga dhacayaa haddii kale waynu wada dembaabaynaa walaa yuqaru lagu sugi maayo ilaa fii yaddi amiin qof aamina oo diintiisa iyo duunyadiisa iyo naftiisaba ilmahan yar lagu aamini karo ayaynu u dhiibaynaa sidaasuu tilmaamay xukunkiisu waa kaa ilmahaa yari inuu aabba leeyahy iyo inuu walad xalaala yahay iyo inuu walad sinaa yahay midkuu doonaya ha ahaado iyo inuu gaal yahay iyo inuu muslim yahay midkuu doonaya ha ahaado isaga ilaa wax oo la gudbani ma jiro xaggii gaalnimadii iyo islaamnimadiiyo weli waa sabiye kol hadduu ilmo yar yahay kol haddii uu u baahan yahay korin iyo qaadid in la qaado wey wuxuu kuhi in la qaado on laga tegin waa faral in la tarbiyeeyo oo la koriyo waa faral in xilkiisa cidi qaado waa faral fardulcayn iyo fardulkifaaya baa kala jira fardulcaynku waxa weeye qof gaar u haysta fardulkifaayahuna ummadoo dhan ba wada saaran yihin marka haddii dadka qayb ka mida ilaahay u daro ama mas-uuliyiinta ha ahaato ama tujaarta ha ahaato muxsiniinta iyo samafalayaasha ha ahaato xilkii wuu inaga dhacay laakiin haddii dadkaasi ay dayacan yihiin oo ay baktiyaan ama bahal cuno ummad waa wada aasimin dembiilayaal wey macnaha kuwa adugu aad dhashay oo aad dayacday oo kale buu ka dhigan yihin leannahu qofkan bani aadamka ahay karaamuu leeyahy ilaahay baa yihi walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxr warazaqnaahum min alayibaat wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila in badanoo waxa aan abuuraya bani aadamku dheeraad buu ka leeyahay baa ilahay karaamana waan siiyey makhluuqaad badan oo aan abuurayna bani aadamku dheeraad buu ka leeyahay lamid maaha marka mood iyo nool kale toona lama mid ah ha odhanin garacan iyo fataalkan maxaa igu wata iyo waa la igu arki iyo hawshiisa iyo qaxarkiisa iyo waxaa laakiin heerkaasuu sharcigu saasuu ka taagan yahay saasaa markaa waxaanu ka mid yahay ibnu sabiilkii أما مسافر كيس كذا لسيني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قروب قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل قفكي قارعة الطريق ولا لها ليبو كورو وضد دحريدا كنا وابن السبيل وأنا وضاء إتكله هو يا الله ماهي وقتيا إذا بدردا يا أنشي حمضة يا إيمان حمضة أي بطين السنة أي بطينا dadka had iyo jeer diraaseeya arrimaha u dhabagala waxay tilmaameen dar yaryar oo badan oo la tuuray inay badan yihiin magaaladeenna weliba ku badan yihiin markii guurkii yaraaday markii faaxishadii iyo sinadii ay faaftay markii wacyigelintii iyo jahligii iyo aqoondaradii ay badatay baa inamadii iyo hablihii waa kuwa ah inamo iyo hablo habeenkii wada lugeeya maarkituu la madowsadayna israaca haddiiba ku rooya baar ka wada ciyaara maxaa ka soo socda daliya baaskaasaa ka soo socda way uraysatay dabeedna markaasay dhashay jariimadii hore sinada mid ka weyn bay gashay waa taa tuurtay ta ugu sahlan waata halkaa xaracaydha ee ciyaalka yaryar lagu hayo agtiisa intay maro ku duubduubta dhigta ta kalena waa ta markaa meel meherada kusoo dhawaysa kuwa ugu sahlan bay ka mid tii kale qaar suuli ku riday la arag qaar doox ku tuuray la arag iyo bahalku cunay markaa runtii jariimadii hore ay gashay tu ka sii weynoo dee dil ah baa qofkani uu galay jahliga iyo aqoon darrada awgeed iyo iimaanla-aanta waaya marka ilmihii isaga ahaa saasaa loo qaadayaa waa la korinayaa aqoontiisii diintii baa la barayaa waxau noqon waxaa laga dhigayaa bulshada kuwooda wanaagsan baa ayaa lagu darayaa haddaynaa sidaa yeelin kaafirka gaalka iyo shaydaankaa ka faa'iidaysanaya dabeedna marka uu weynaado wuxuu noqonayaa mid kamjarteenna qaada oo idhaahda kuwii kharibe ee idile i tuuray sow kuwan maaha madaxnibaan u helay iyo awood sow maaha ama daydaybaabaan u noqday cidhbuhu jarayaa dadka midhka reebi maayo naxariis darrada haddii kaloo laakiin isagoo aan aabbiyi hooyo lahayn uu arkay in la koriyey oo wax la baray oo dadkii la soo gaadhsiiyey oo ummaddiisa uu ka mid yahay wuxuu odhanayaa wallaahi dadkani gacan bay kugu leeyihin inaad la saayirto oo aad si fiican u hogaamiso oo si fiican aad wax u siiso haddaad shaqaysay oo si fiican aad wax u barto ayay mudan yihin maalgelin baa qofkii lagu sameeyey waa kaa sheekhu ka warramay oo waxa uu ku yidhi taasi waa waajib nasaara ilaahay baa uhi waman axyaaha fakaannamaa axya annaasa jamiican qofka naf keliya nooleeya wuxuu ka dhigaya bulshadeennan oo dhan qof nooleeya saa daraaddeed bay habboon tahay in lagu dadaalo cumar ibnu khadaab istashaara saxaabata fii nafaqati laqiid dadkaa yaryare luma ama ambada waxaan la tuurtuurayaa berigaa may badnayne nooca yaryare had iyo jeer ambada ama lasoo helo ayaa la ururin jiray asxaabtii bushriyo uu kala tashado maxaynu ka yeellaa buuri anigu dee ile xoola aan ku biiliyo mahaye mushahar yar baan idinka qaataaye xaggee bajad looga baasgaraynaya dadkan yaryare dayacan buu kuyihi asxaabta fa ajmacuu calaa annaha fii bayt ilmaal asxaabtu markaa waxay isku waafaqeen baanka muslimiinta ha laga biiliyo baanka muslimiinta ha laga biiliyo saasay isla waafaqeen marka waa dowladday meeshaa ka dhisanaya maamulka jira ayaa inay wax u baaskareeyaan sanadkii oo markaa si fiican loo daryeelo xilkaas iyagu saaran yahay haddii kuwaa la waayana dadka muslimiinta ee waxhaysta ayuu waajib ku yihi waxa uu ku yihi fain wujida maalun waa kan kuu sheegay haddii xoolo la helo fain wujida macahu maalun haddii ilmaha yar wehelkiisa xoolo la helo anfaqa calayhi alxaakimu minhu xaakimkaa wax ka siinaya wain lam yuujad macahu maalun haddii aan xoolo la helinna ilmaha yar la socdana fa nafaqatuhu fii beyt ilmaal biilkiisu baanka muslimiinta ayuu ku qoran yihi ilmihii yaraa waxaa dhici karaa dadkan tuuray si kastaba ha uga jeedaana inay adduun soo raaciyaanoo dahab iyo lacag loogu soo laabo marada sanad iyo laba iyo shanba ku filan way dhacday mararka qaarkood haddii haddaba maalkiisa lala helo isagiiyo maalkiisa mas-uuliyiinta loo dhiibaya maxkamadda baa qayb ka midihi ay hawlaha cid u dirayso dabeedna wixiisaasa laga raashimaya loogu shaqaynaya haddii kalena fa nafaqatu fii beyt ilmaal baanka muslimiinta ayaa laga biilinaya faslun waxa uu fasalkani u guntan yahay oo uu ka hadlayaa fi lwadiica ammaanada ammaanadu waa adduunka la isu dhiibto adduunka la isu dhiibto weeye ee ah hebelow waxaa isagaa ii hay aan kugu soo gaadho meelaan dhigo ma hayo ii daryeel adigaa aamina adigaa qasnad leh adigaa bakhaar leh waan safrayaa wiiga si kasta ha ahaado waxaan la isu dhiibanayo soomaaliduna taa had iyo jeer waxyaabaha ay ku wanaagsan yihin bay ka mid tahy waana wada dhaqanka walaaltinimada ay ku jirto weeye adiga culays iyo hawl baa kugu jirta iyo xil laakiin xilkaa qaadidiisa iyo ilaalintiisu dee wax ku dhaamaba haddii la waayey muhimaddeeday leeday alwadiica waa noocaa weeye waxaana u daliila qur-aanka xaggiisa marka la eego aayadda suurat lbaqara aakhirkeeda ku sugan laba boqol iyo saddex iyo siddeetana ilaahay uhi fain amina bacdukum bacdan falyu'addi aladii tumina amaanatah haddii barhkiinba barhka kale uu aamino qofka la aaminay ammaanada sideedii ha u guto yuu khiyaamaynin yuu sagsaagin yuu iskaga shaqaysanin fasax la-aan laakiin ammaanada sidii la doonaya ha u daryeelo kole buxilkan qaaday rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiidkii abi hureyra uu warinaya abi daawud iyo tirmidi ku sugnaa addil amaanata ilaa man itamanag ammaanada sii qofkii ku aaminay walaa takun man khaanak qofka ku khiyaameeye adigu ha khiyaamaynin ilaan xumaanta xumaan laguma saxo qofka muslimka ahina waa qof wanaagsanoo hufan marka qofkii ku aaminay ammaanadiisii ka ku khiyaameeyeyna tilka bitilka taaba taa udhig ha odhanine adigu ha khiyaamayn buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu sii xusaya calayhi salaatu wasalaam aakhiru zamaanka inkaaraha dhacaya ummaddan ku dhacaya waxaa ka mid ah inay ammaanadu ka lunto dabeetana ummaddanoo meel joogta la odhan doono hebel iyo hebel baa aaminay inoo geeya aan hebel un baynu wuxu dhiiban karnaaye dadkan kale waa dawdar midhanoo waxba lagu soo gaari maayoe inaga ilaaliya waxba hainooga dhiibina ma kii baad waxu dhiibatay oo finish kaa dhacan waa inaa aakhiru zamaanka taasaa iman doonta waanay badan tahay runtii oo de imikada laftigeeda qofka aada lacag intaa leeg ama adduun intaa leeg odhanaysa i hayaad kusoo gaadhaysaa dadku waa tirsan yihin waxa uu kuhi marka walwadiicatu amaana wadiicadu waa ammaano macnaha wixii laguu dhiibtay waa wax lagugu aaminay yadeedu waa yadulamaana yadu damaan maaha wayustaxabu qabuuluhaa inaad qofkii ka aqbashaad u haysaano way fiicanta waa sunne waa samafal iyo khayr la isu kaashanayo liman qaama qofka u dadaali karaya bilamaanati fiiha inuu ilaaliyo qofka waxaan loo dhiibtay mood iyo nool mid kasta ha ahaadee ilaalin karaya xilkaa isku og inuu qaadi karayo sunnay u tahay laakiin haddii ilan qofku shaki la-aan isqancin maayo isagu uu isgaranaya haddii marka uu qaadayaba uu isleeyahay tani way kuusoo xero gashay tan waad socotiinaysaa safar baad heshay hadduu isleeyahay may xaaraan bay ka tahay markaa inuu qaado rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam man akhada amwaala annaasi yuriidu aada'aha ada allahu canhu waman akhada amwaala annaasi yuriidu itlaafaha atlafahu allah qofka dadka xoolahooda qaada isaga oo doonaya inuu celiyo ama amaha u qaado ama ammaanaha ugu hayo inuu ku soo celiyo iyaday niyadiisa ku jirto ilaahay ha ka bixiyo gashigaa ilaahay ammaanada ha u sakhiro ka doonaya dadka xoolahooda inuu qaado oo dabeetana uu ku quusto oo uu khaarajiyo isaga ilaahay hadila buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam atlafahu llah ilaahay isaga atlafahu llaahu xoolihiisa ilaahay hadila kuma caddan laakiin waxay ku cadda isaga ilaahay hadilo dadkanaad garan laadahayee baaca mushtarigoodii iyaga isku wada dhalaalee wada suuxay waxa ka dhacay habaarkaasaa dhacay wayustaxabu qabuuluhaa liman qaama bilamaanati fiiha qofka fulin kara inuu lagu aamino walaa yadmanu ilaa bitacadii ma magdhabayo xadgudubunbuu ku magdhabaya walaa yadmanu ma magdhabayo ilaa bitacadi xadgudub buu ku magdhabi xadgudubka waxaa ka mid a inuu yidhaahdo war dee wixii isaga ahaa aan adii dhiibta hebelow waan ku shaqaynaya oo markaa way dee dhacmeene dee bas weeye ee kol haddii uu dee saa aafa ugu timid oo anigoo dee meel ugu safray ay lumeen dee waa kaa lumeen ma jirto taas kol hadduu isagu isticmaalayba waa nooc xadguduba xadgudubka waxaa ka mid noqon kara inuu cid kale usii dhiibo xadgudubka waxaa ka mid noqon kara shay walba meeshii lagu ilaalin jiray inaanu ku ilaalin lacagtiibuu iska saarsaaraya meela halkaas qasnad kuma xaraynayo sanduuq kuma xidhayo kabadha halkaasbuu iska saarsaaraya oonu tiisaba dhigin xadgudub waxaa loo tixgelinayaa isaga oo yidhaahda waar qasnaduunbay ku wada jirto intaadii un baan waayey qasnadaasay ku wada jirta waxaygiiyo waxaagiiba oo intaadii kuma jirto dee intayda waxa u baxay muxuu yahay waxaaga ka tegey waa nooc musuqa ka muuqda ama nooc khiyaamaaba ka muuqda haddii balaayo ay timid dee inay isu martaaba hayd taada iyo tiisaba ama gurigu wada gubto ama tuuggu wada qaato laakiin tuuggan taadii eegtay dee matrii gaaray lahayd oo way siraadaysay taadu markaa waa nooc xadguduba weye xadgudubka marka ay fuqahadu tirinayaan ilaa dhowr iyo toban shay ayay ku tiriyaan inuu xadgudub noqon karo wa qowlu lmuudac qofkan ammaanada loo dhiibtay hadalkiisu maqbuulun waa lagu aqbali doonaa fii raddihaa inuu ku celiyey cala almuudici qofkii u dhiibtay labadii mar walba waxaynu soo nidhi marka axkaamta baabka la sheego sharciyadiisa la sheego xukunkiisa iyo nidaamkiisa la dhigo nidaamka kale ku xigaa waxa weeye haddii lagu murmo oo la isku qabsado oo la isku khilaafo xalku muxuu noqonayaa ilaan meeshii waxa arrinkan aynu halkan ku haynaa waa qaanuun iyo nidaam iyo xukun bulsha iyo dad uu ku kala baxayo marka sida hore loo wadayaa waa sidaa saas u wanaagsan yahay saasaa la yeelayaa haddii sidii la weydaarto oo dadkii ay isqabsadaan xalku muxuu noqonayaa labadii qof way iskhilaafeen muudic iyo muudac wey waa isfaacil iyo ismafcuul ka daalku uu kor dhaban yahay waa kii alaabta loo dhiibtay ka daalku uu hoos dhaban yahayna waa kii alaabta dhiibay wa qowlulmuudac qofkii loo dhiibay alaabta hadalkiisu maqbuulun waa la yeelayaa fii raddihaa inuu ku celiyo cala almuudic kii u dhiibtay inuu ku celiyo waxaa la isku qabtay alaabtii iyada ahayd isii buuri waataan kuu soo celiyey buui maya imaad soo celin maya waan kuu soo celiyey halkaa xaggee loo sii dhaafinaya dee waa maxkamad kol hadday halkaa taagan tahay waa sidaa iyo ma ahaba kol hadday tahay waa in gar la qaadon asalkii waa la isla waafaqsan yahay ammaanadiin inay jirto laakiin kan isaga ah ee le waxbaan soo celiyey ayuunbaa la odhanayaa un ku dhaaro a hadalkiisaa la aqbalaya waxaa la leeyahay ku dhaaro saddex walla bilo mar inaad soo celisa hadduu ka baqdana ka kalaa la odhanayaa ku dhaaro aad ku yeela tiri qowlkiisaa la aqbalaya la iskama aqbalaya un waa dhaar baa lagu aqbalaya saas wey haddaba sida loo ilaalinayana uu kuu sheego wuxuu ku uhi wacalayhi waxaa waajib ku ah qofkan ammaanada ummadda u haya an yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo fii xirsi milihaa shaygan wixii la mida meesha lagu hayo xirsigu waa xerada meesha lagu ilaaliyo shaygan oo kale halka lagu ilaaliyo waa inuu ku ilaaliyaa lacagtu meel bay leedahay xooluhu meel bay leeyihin bagaashku meel buu leeyahay wiciyadu meel bay leedahay shay walba waa inuu meeshiisa dhigaa waidaa duuliba bihaa haddii laga doono ammaanadii oo la yidhaahdo keen falam yukhrijhaa aanu bixinin oo aanu u dhiibin qofkii lahaa maca alqudrati calayhaa isagoo kari karaya oo bixin karaya xataa talifad jeeray dhimatay bay baaba'day alaabtii damina dee wuu magdhabaya masalooyinku ku magdhabayo ee xadgudubkaa waxaa ka mid ah qofkii lahaa ayaa yidhi war idhiib ebel alaabtii aad ii haysa ii dhiib kow isagiina mabuu dhiibine meeraysibuu bilaabay beri haynoo ahaato saa dambe haynoo ahaato saakuunta haynoo ahaato sida iskaga yar badan had iyo jeer dad badan oo shaqaysta markii dambena waxaabuu yidhiba waa la xaday alaabtii ama wuxuu yidhiba way iga dhacday oo way iga luntay waxaasuu keenay waa iska magdhowan weeye macnahedu waxa wey ammaanay ahayd kol haddii uu qofku doono ay kuu suuroobaysana inaad dhiibto oo wax ku xidhani aanu jirin dee iska dhiib ila xil baa lagaa fududaynayaa maca alqudrati calayhaa buu kuhi isagoo karaya haddaanu karayn baa jiri karta haddaanu kari karayn maxaa ka mid ah adigio maal wadan kaluu kaa helay markaasuu le iidhiib waxaad leedahay de aan wadankii tagno ilaa bakhaar bay taallo magaaladii baynu ku ogeyno dee aan ku noqonno dee garbaad u leedahay waxa ka mid a adigoo xanuunsanayuu kuu yimi oon ka cibo karayn dee aan ladnaadabaa tihi ama aan cid kuu dhiibta alaabtii helo maya dhig buu leeyahay imaka markaana garbaad leedahay xataa talifa jeeroo ay dhimatay damina wuu magdhabayaa marka baabka ammaanaduna xukunkaasuu leeyahy marka mid walba waxaad arkaysaa wax alla wixii mucaamalaad ahaa halkaasuu inoogu dhammaaday ee bulshadu marka ay wada dhaqmaysay haddii ay tahay tijaaradii haddii ay tahay samaahintii haddii ay tahay cuquuddii iyo heshiisyadii dadku uu ku wada soconayay nidaamkooda waa marka nidaamkii dhaxalka ilaan dadku ma noolaanayaanuna way dhimanayaane iyo wixii laga tegay sidii loo meelayn lahaa dadka loogu kala hagaajin lahaa baa uu halkan kaga hadlaya iyo dardaaranka iyo wixii la mid ahaa wallahu aclam asalaamu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin su-aasha u horeysa waxaa weeyaan dadka marka ay baadidu ka lunto dadka faaliyayaasha u taga muxuu xukunkooda noqonaya
loo tegi maayo leannahu waxaan waxaa faaliyuhu adeegsanaya jin buu adeegsanaya jinkuna waa faasiq faasiqba dee ka u weyn wey ma faasiq ka weyn baad garan jinka shaytaan iyo jin waa faasiq kii u weynaa fa fasaqa can amri rabbihi buu ilahay ilaahay arrinkiisiiba mur buu ka dhex yidho uu ka dhex baxay mar haddii xaalkiisu caynkaa iyla rumaysan maayo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binabain fatabayanuu an tusiibuu qowma bijahaalatin fatusbixuu calaa maa facaltum naadimiin faasiqa rumaysanin haddaad rumaysataan weydin eedi fartaydin dhexlaka qaniniya war maxaad rumaysatay bayd odhan dad imise imisaynu aragnay qof wax laga haday ama baadi ay ka luntay ama xanuunsanaya oo layidhi hebel baa baadidaadi haya hebel baa tuugadii wixii lagaa xaday haya hebel baa ku sirxay heblaayadan daacaysaana sheegtay ama odaygan faalinaya dabeetana kow halkii la isku laayey goordhowna waxay been noqdeen oo cid kale laga helay shaydaanka istaraatiijiyadiisuba waxa wey insaanka inuu madaxa isula dhaco faaliyahanina waxa uu dhagaysanayaa dee waa shaydaan u warramaya marka lama rumaysanayo xaggaana looma kacayo si caadiya loo baadi doonaya siduu nebiga iyo asxaabtuba ay u baadi dooni jireen su-aasha labaadna waxa weeyaan haddii aan helo xoolo baadiya oo irmaan ama kuwa hayinaho oo aan rartoon ku isticmaalo hadhowta ma leega magdhabaya wixii nafaqaa ay isoo saaraan haddaan iyagaba daryeelay qawaacidda shareecadda waxaa ka mid a algunmu bilqurm qaacidada odhanaysa dhibkiiyo dheeftu waa laysu dheeli tirayaa algunmu bilqurm alkharaaju bidamaanna xadiidka ahaa alkharaaj bidamaan marka taa macnaheedu waxa weeye kol haddii shayga dhibkiisii aada qabto dheeftiisana waad isticmaali caana hadda xaggeed geynaysa meed ku xejin mise dhulkaad ku lis ilan si caqliga iyo sharcigu diintana waa diinta caqliga iyo fidrada waafaqsan wey marka wuu iska intifaacsanaya wuu iska raranaya sida kuwiisu ula dhaqmaya hadhowtana de haddii wax dheeraada ay soo baxaanoo wax ka farcamaya waxaasi uu jiro wuu celin doonaa qofkii dee tacab baanu isaga laftiisu gelinayay tacab buu gelinayay wallahu aclam